aad baad u mahadsan tahay walaalka zakariya cumar dalka kenya oo muddooyinkii lasoo dhaafay ay ka socdeen dibadbaxyo goosgoos ah ayaa waxaa saacadihii lasoo dhaafay ka taagnaa qalqal aad u xoogan kadib markii ay mudaaharaadayaashu ku goodiyeen in maanta ay dhigi doonaan dibadbaxyo ruuxa guud ahaan dalkaas islamarkaana ay xukunka kaga tuuri doonaan dowladda uu hogaamiye william ruuto tan iyo markii dadka hogaaminaya dibadbaxyada ay ku dhawaaqeen arrintaas dowladda kenya ayaa waxaa soo food saaray qalqal aad u xoogan ee waxaa magaalada caasimadda ah ee nairobi ee lasoo buuxdhaafiyey ciidamo isugu jira booliis iyo milatari kuwaasoo dowladda kenya ay ugu talagashay inay ka hortagaan dibadbaxyada abaabulan ee la qorsheeyey in maanta ay ka dhacaan gudaha dalka kenya ku dhowaad hal milyan oo ruux oo kenyaan ah ayaa waxa ay abaabulayaasha mudaaharaadyadu sheegeen inay ka qayb qaadan doonaan dibadbaxyada kuwaas oo ay ujeedkooda ku sheegeen inuu yahay sidii loo afgembin lahaa dowladda uu hogaamiyo william ruuto dibadbaxyadan ayaa waxa ay ku soo aadiyeen sanad kadib markii banaanbaxayaal caraysan ay gudaha u galeen xarunta baarlamaanka ee dalka kenya markii fariimahan ay ka soo baxeen hogaamiyayaasha dibadbaxyada baraha bulshadan ay isqabsadeen fariimaha la xidhiidha in maanta ay banaanbaxyo ruuxayaan dalka kenya ayaa waxa ay taasi dowladda kenya ku qasabtay inay qaado tallaabooyin kala duwan taliyaha booliiska ee dowladda kenya ayaa waxa uu xalay ku hanjabay inay ka hortegi doonaan dadka dibadbaxyada dhigaya ee kuwaasoo ku sifeeyey inaysan dibadbaxyo wadin balse ay weerar ku yihiin xarumaha muhiimka ah ee dowladda kenya waxa uu sidoo kale taliyuhu sheegay in qofkii la qabta isagoo ka qayb qaadanaya dibadbaxyadaas ay maxkamad geyn doonaan islamarkaana ciqaab adag la marsiin doono ganacsatada ayaa iyagana wadnaha farta ku hayay waxa ayna ku baaqayeen in xarumaha ganacsi laga qaato lacagaha iyo alaabaha kale ee muhiimka u ah maadaama dibadbaxyadu ay yihiin kuwo aan waxba kala reebaynin iyadoo ay cabsidaasi jirto ayaa waxaa maanta mar qura magaalada nairobi iyo magaalooyin kale oo ka tirsan dalka kenya si isku mida uga bilowday dibadbaxyadii ay ku goodiyeen dadka cadhaysan dad aad u fara badan oo wata boorar ay ku xardhan yihiin halkudhigyo ka dhanaa dowladda kenya ayaa waxa ay maanta magaalada nairobi ka dhigeen dibadbaxyo culus oo geystay khasaarooyin kala duwan dadka dibadbaxyada dhigaya ayaa waxaa xitaa ka mid ahaa kuwo naafa ah kuwaasoo diidan xukuumadda nairobi sida ay dowladda kenya qorshaysatay ciidanka booliiska iyo kuwa milatariga ayaa la filayay inay ka hortagaan dibadbaxyada balse taasi ma aysan dhicin oo mudaaharaadayaasha oo ahaa kuwa abaabulan ayaa waxa ay si adag kaga hortageen ciidamada booliiska iska horimaadyo kooban oo dhacay kadibna ee waxaa ciidanka kenya lagu qasbay inay kala cararaan muuqaalo qabsaday baraha internetka ayaa waxaa la arkayey mudaaharaadayaasha oo ceersanaya ciidamada booliiska tani waxa ay sidoo kale sababtay in dhaawacyo culus la gaarsiiyo qaar ka mida ciidamadii booliiska saraakiil ka tirsan ciidamada booliiska ayaa ka mid a ee dadka lagu dhaawacay dibadbaxyada sida ay xaqiijiyeen dhakhaatiirta caafimaadka waxaana la arkayay xubno ka tirsan booliiska oo madaxooda uu dhiig ka qubanayo dibadbaxyaasha dhankooda ee khasaare ayaa soo gaaray inkastoo ilaa iyo hadda aan wax dhimasho ah la soo warin haddana rasaas iyo bambaanooyin ay adeegsanayeen ciidamada ayaa waxa ay sababeen inay dhaawacyo soo gaaraan qaar ka mida dibadbaxyaasha xaaladda nairobi ayaa iminka u muuqata ee mid faraha kasii baxaysa dibadbaxyada ayaana waxay kusii xoogaysanayaan qaybo badan oo ka mida magaalada mudaaharaadayaasha oo horey u sheegay inay ka go-an tahay inay la wareegaan xarumaha muhiimka ah ee dowladda ayaana waxay ku goodinayaan in dibadbaxyadu aysan istaagi doonin ilaa ay xukunka ka tuuraan nidaamka jira dadka soomaalida ah gaar ahaan ganacsatada ee ku dhaqan magaalada nairobi ayaa waxaa la soo diristay cabsi aad u xoogan iyadoo aan xusuusanno in qaar ka mid a xarumo ganacsi oo ay soomaalidu halkaasi ku leeyihiin ay horey u dhaceen ciidamada booliiska arrinta la yaabka noqotay dad badanna isweydiinayaan ayaa waxa ay tahay sida dibadbaxyadan ay horseed ugu noqdeen falalka dhaca iyo boobka ee ay geysanayaan ee dadka shacabka ah iyo xitaa ciidamada booliiska sawir maalmo ka hor la baahiyey waxaa ka soo muuqanayay askari booliis ah oo sita laabtoobyo uu ka soo dhacay mid ka mid ah xarumaha dadka soomaalida ah ay ku leeyihiin magaalada nairobi askarigan ayaa isagoo dhiiran waxa uu laabtoobyada la maray waddada iyadoona ay kaamiradu soo qabanayso isagoo laabtoobyada la koraya gaari ay ka buuxaan ciidamo booliis ah marka dibadbaxyada oo kuwii ugu cuslaa ee maanta bilowdeen ayaa waxaa taagan cabsi aad u xoogan dowladda kenya ayaana wajahaysa mid ka mid a ee taxadiyaadkii ugu cuslaa kadib markii dadka kenyaanka ah ay ku goodiyeen inay isdhaafin doonaan nidaamka hadda jira ee uu hogaamiye william ruuto wixii kasoo kordha xaaladda cakiran ee ka taagan magaalada nairobina waxaan dhegeystayaasheenna ugu soo gudbin doonaa wararkeenna iyo barnaamijyadeena dambe insha allah